إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta alfurqaan waaliga jubbada hoose iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa booqday deegaanka harboole iyo niido oo ay dhowaan isaga carareen ciidamada maamulka jubbaland koox burcad ah ayaa ganacsada soomaali ah ku dilay dalka koonfur afrika waraabe ayaa weerar ku qaaday qoys deggan magaalada hargeysa wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay maamulka koonfur galbeed isbaarooyin ay ciidamada dowladda federaalka dhigteen duleedka wallaweyn ayaa sababay in gaadiid badan ay halkaasi ku xayirmaan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن markaana dhegaystayaal warkii oo dhan waaliga jubbada hoose iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa booqday deegaanka harboole iyo miido oo ay dhowaan isaga carareen ciidamada maamulka jubbaland zakariyo cumar ayaa warbixinta warkaasi soo gudbinaya wafdigan oo uu horkacayay waliga jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis islamarkaana ay ku wehelinayeen waxgaradka iyo salaadiinta wilaayada jubbada hoose ayaa waliga iyo waxgaradka ku wehelinayay safarkan waxa ay u kurgalayeen xaaladda deegaanadii dhowaan martigeliyey weeraradii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaano dhaca duleedka magaalada kismaayo islamarkaana lagu dilay in ka badan kow iyo toddobaatan askari oo ka tirsan dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland waxaana waliga gobolka jubbada hoose oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah islamarkaana lagu waraystay fagaarihii laisku gacan saaray uu ka warramay waxyaabihii ay indhihiisu qabteen muddadii ay ku guda jireen xaaladda ay ugu korgalayeen deegaanka harboole iyo miidda halkaas oo ay isaga carareen ciidamadii duulaanka ku soo gaaray awalan allah subxaana wa tacaala baa mahad iska leh oo maanta aan taaganahay meeshii cadowga allah subxaana wa tacaala ay isku dayeen in ay ka dhigtaan saldhig gaar ahaan xeradii harboola xerada harboola marsaa aan u fiirino oo geesaha aan fiirino waa la yaabaysaa waxaa ula yaabaysaa xerada kow had arkaysaa arjina aad iyo aad u weyn oo mugtay la dhagay wax yar markaan soo socday waxaa u imaaday mugta meel aad iyo aad loo jeexay oo ay ugu taragaleen god weyn aad u weyn oo ay isleeyihiin mogtahay halkaan istijhaadiyada iyo ragga geesiyaasha mujaahidiinta iyo halkaan ama halkaan ugu badbaadaan waana ku badbaadi waayaan bartiyaa loo soo galay intaan waxaa kale kuu dheer oo aad la yaabaysa walaalow halkaan markaad fiiriso aad la yaabaysaa hal difac bise maaha difacyad markii aad fiiriso waxaa ugu horreeyey kow labo saddex afar shan shan oo u dheer haddana kuwii ma ogtahay oo dhulka ay qodaayeen u dheer intaan markan waxaa ku tusinaysaa waa dad oo naftooda maanta dhimashaan u ogolayn waxaa iyagana hadlay qaar ka mid ah salaadiinta wilaayada jubbada hoose oo safarkaana ku wehelinayay weliga waxaa iyagoo ku sugan deegaanadii laisku fara saaray ay soo gudbiyeen dareenkooda farxadeed ee ku aadan weeraradan lagu cagmariyey askarta maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka iyagoona ka warbixiyey waxyaabaha ay ku soo arkeen deegaanadan ay booqdeen waxaan joognaa xaryihii cadowga alle ee hadhboole halkaasoo godad waaweyn ay ka qoteen ilaahay baana ku jebiyey farxad iyo khayr waxaan leenahay famaa bakat calayhi misan walard marka adeer khayr iyo wanaag baa muuqda cadow ilaahayna meeshan wuu ku jabay mujaahidiinta muslimiintana ilahay baa guuleeyey farxad iyo khayr bay noo tahay dareenkayga iyo farxaddayda mid la koobi kara maaha allah subxaana wa tacaala fa bidaalika falyafraxuu huwa khayrun mimaa yajmacuun buu ilahay leeyahy subxaana wa tacaala meeshan waxaa ka dhacay haziimo gaalo ku dhacday guul iyo nasri ilaahay subxaana wa tacaala oo ka ahaaday min cindi illahina ilahi subxana wa tacala mujaahidiinta uu soo hooyey waxaan leeyahay marka mujaahidiinta ha bishaaraystaan gaalana waxaan leeyahay hooggiinna ayaa galay deegaanada harboole iyo miidda oo ka mid ah deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose islamarkaana dhaca duleedka magaalada kismaayo ayaa waxa ay martigeliyeen weeraro cagmarin ah oo lagu dilay in ka badan kow iyo toddobaatan askari oo ka kala tirsanaa maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka iyadoo ay xusid mudan tahay in weeraradaasi gacanta lagu soo dhigay maxaabiis dagaal islamarkaana lagu soo furtay aasay sanad militari koox burcadah ayaa ganacsada soomaali ah ku dilay dalka koonfur afrika ganacsadahan ayaa lagu magacaabi jiray cali waxaana dilkiisa xaqiijiyey mid ka mid ah qaraabadiisa oo la hadlay warbaahinta kaasoo sheegay in dhowaan uu soo gaaray warka sheegaya in dilka loo geystay wuxuu sheegay in madaxa rasaas lagala dhacay islamarkaana ay dileen koox bistoolada ku hubaysan waxaa maqlan soo gaartay geeri oo naxatinaana soo gaartay nin ganacsataa oo oo ahaan maha qaraabo naaya waxaa lagu dilay south africa waxaa dilay kuwo kuwa gaangiistarada oo lacagaha baabda qaataan oo south africa ku laayay muwaadiniinkani soomaaliyeed oo ku nool south africa maa ku ganacsado ma garata gawax yarta bacdi aan soo sheegay geerida cali xamuud axmed waxaa la yidhaahdaa cali xamuud axmed aliyaa cali xamuud axmed ganacsadada ku nool south africa ayuu ahaa oo si weyn looga yaqaano gebi ahaan geyga south africa ma garata geerihiisa mar dhow ayaa maqlaan oo lasoo sheegay wallaahi burcadka walaa ma ka warbixi karna walaa jubnaa waa nalasoo socodsiiyey waa nalasoo sheegay qaraabaha xagga jirto mar dhow ayaa waxaa layidhaha kooxa oo hubaysan oo ku weelsan bistoolado ayay madax kala dhaceen meeshuu ku dhintaa layidhi mugga mar dhow ayana soo gaartay geerida allah u naxariistan walaa hadda anigu keligiis ana lasoo sheegay wallahi mana sheegi karo walaa hadda inay wala dhinteen laakiin hadda asiga hadda lasoo sheegay geeridiisa mar dhow lasoo sheegay saacadahan hadda lasoo dhaafay dalka koonfur afrika waxaa si joogto ah ugu dhaca dilalka loo geysanayo ganacsatada soomaaliyeed bil walbana waxaa la sheegaa tiro aad u badan oo dalkaasi lagu dilay waraabe ayaa weerar ku qaaday qoys degan magaalada hargeysa cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya wararka laga helayo magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayaa sheegaya in xayawaanka loo yaqaano waraabaha uu weerar ku qaaday qoys degan bartamaha magaalada hargeysa waraabaha ayaa waxa uu isku dayay inuu la tago cunug yar oo qoyska ka mid ahaa balse hooyadiisa ayaa u suuro gashay inay kasoo badbaadiso wiilkeeda waraabaha ayaa dhaawacyo u geystay cunuga yar hooyada dhashay ilmahan yar ee uu waraabuhu la tegi rabay ayaana ka warbixisay sida ay wax u dhaceen
anigoo halkaas sidaa u fadhiyaa ayuu ilmaha yar oon caanihii siiyey oon sidaa ugu fororsaday sidaa u masaasadii afka ugu geliyey oon u eegaayo ayaan har dareemay markaa harkii kor u eegtay aan sirina waaba waraabiyo intuu inanka garabka qabto labadaa dhaameeladu dhaawaca uga geystay uu la booday ayuuba ilmihii la sii socdaaban arkayba kamabaan dambeynine waan ka daba cararay dabadeetana sidaa laajigeeda iyo xagga yalle iyo dee taydoo markii naftayda ana cabsigelin waan ka soo qabtay weliba anigoo hooyo soomaaliyeed oo xagna xaamilo ah xagna macaan qaba anigu qof bilaadan baaban mooda inuu ii soo galo harkaan dareeba kor u eegtayaan qofka isrina waaba waraabiyo ilmihii igala booday kadib waxaan sameeyey waan ka daba carray anigu ilmihii dabeetana lugtaan ku dhegay waan uu riday dabadeetana riditaankii uu riday haddana kabaan dambeynina beertaan isla galo waan ka daba carray haddana madaxuu qabsaday ilmihii haddana markuu madaxa qabsaday madaxiisii haddana gacantaydii baan kaga soo celiyey gacantaydii baan ku hadhay dabadeetana gacantaydii markay ku hadhayna dee allaha weyne awoodda luunba haddana gacantaydii ka soo celiyeyoo gacantaydaa bidixdan halkaas ninkiisa ku dhuftay markaa deetana dhiig baa bahalka ka yimid dabeetana haddana wuu qaado hidhhidh buu iigu boodo waa ka nabarkaa igu dhuftay waxaana marar badan sidan oo kale loogu arkay magaalada hargeysa ee uu ka arrimiyo maamulka somalilan xaywaanaad dila ah wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigtay askari kasoo goostay maamulka koonfur galbeed sida warkaasi uu ku faahfaahinayo mubaarag cumar askarigani oo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu soo bandhigay deegaanka iidaale ee wilaayada islaamiga ah ee baay askarigan isi soo dhiibay ayaa waxa uu ka soo goostay maamulka koonfur galbeed ee ka arrimiya degmada bardaale ee gobolka baay xasan cali waxa uu ka mid yahay askarta koonfur galbeed ee ku sugan degmada bardaale waxa uu ka warbixiyey waxaa ku kalifay inuu ka soo baxo safka maamulka koonfur galbeed isagoona sheegay in ay dhibaato u geysan jireen bulshada
berdaalekukoy dadka oo ridada gaalada ka tirsanaya daraawiishahay samdalosarijar walaalaga maybahan kufranimo araga nina kaadaas ku tabe madaara saara ku tabe diilaha ku tabe dhibaatooyinka maybaha dil iyo walco maybaha shacabkiyo rafaado iyo ya ansoodan iyo nahelankoba geeka doorka jaraan laanka mobile kukuusay dadka bilaanta e iyo fayleyn soodan me dad oo toosana anlaas ku qaadayan dan yoona maybaha gaalnimada aragaykaas ku tabe dhanima asoomani mujaahidiinta daranka saadana kurtunga ay wareejiyeen kurtun idaaya ay wareejiyay saakakoy hata si wanaaga lahayn dhoaha olmayn halahay olma oo halahay xasan cali ayaa fariin u diray askarta saaxiibadiisa ay weli ka barbar dagaalamayay safka shisheeyaha inioyo kutoo bisheen ano oo muslimiinta ankuhano adduunyadii kuwargabana iyadan kale kufranimada to- eh, kutoobishana maybahan oobio sidaas ka jaranlay nagata naaraniman arage marar badan ayaa waxaa wilaayaadka islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu soo bandhigay askar ka soo goosatay dowladda federaalk iyo maamulada la shaqeeya shisheeyaha shalay ay ahayd markii ay soo bandhigtay wilaayada islaamiga ah jubbada hoose askar ka soo goostay dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland kuwaas oo tir ahaan gaaraya ilaa afar askari warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan isbaarooyin ay ciidamada dowladda federaalka dhigteen duleedka wallaweyn ayaa sababay in gaadiid badan ay halkaasi ku xayirmaan maxamed sheekh cali ayaa faahfaahinaya ilaa iyo konton gaadiid ah oo badeeca sida islamarkaana ka baxay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kuna sii jeeda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa ku xihan duleedka deegaanka wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaa lasoo warinayaa in gaadiidka ay u xaniban yihiin lacago baad ah oo isku maandhaafeen ciidamada dowladda federaalka iyo muuriyaan beeleedka la magacbaxay macawisleyda labada dhinac ayaa mid weliba waxa uu doonayaa inuu lacago baad ah ka qaato gaadiidka taas oo sababtay in lacagta ay isku maandhaafaan xasan cabdulqaadir oo ah wasiirka amniga gudaha ee maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa xaqiijiyey in isbaarooyin xaddhaaf ah ay yaalaan deegaanka islamarkaana lagu dhibaatayo dadka rayidka ah walaynin dhamana jidka unta oo usuna mashquulku teeganta nama muurayaan ay hirdeen ee isbaara dhikadeen baawurti lagu marwaysan iyo dadka musaafirka waxyaabo anka doran oo uno nanan sheegay walayku mid ee baawurka inta ku bax arle in baaha tawal dhabe ki hega ku kooyo xoolago wada wal dhabe lanko musaafir ee wal dhabe wal saxriiriye lanki lan musaafir ee tumun ber inta ka hayri ku wala maaba baawur saaran ilaahay singa dhaariye ya may laga tilmaamo kor kaas dhibaato meelaha ay dalka ka joogaan maamul goboleedyada ka dhisan qaybo ka mid a dalka soomaaliya ee shisheeyaha dhidibada u taageen ayaa waxaa ku badan isbaarada dhaca iyo baada ka dhanka dadka rayidkaasiiba dadka kaxeeya gaadiidka dhibaatooyinkaas oo idil waxaa ka madax bannaan meelaha ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka talisa dhul ballaaran oo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalkeena soomaaliya guud ahaanna warkii warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa